walkaay wuxuu yahay waktigii uu dhammaaday madaxda hadda jira waxaa ka harsan mudaxileedkoodii hal sana ayaa ka harsan qof kasta soomaali ah ama waxgarata ama arrimaha soomaliya la socotana ay u caddahay xaalad siyaasadeed maan dalka taagan heerka ay marayso saas daraaddeed dowladdii waxaan ka la'nahay wax ajenda ah ama wax qorsho ah ama wax aragti ah oo arrimaha doorashooyinka ku aadan iyo sidii doorashada ay ku dhici lahayd iyo wax muuqaala ay naga siinaysaanba jirinba mustaqbalka taasaa keentay in aada loo walwalo oo annaga keliya ma aha soomaali iyo dadaan soomaali ahaynba arrintaas ay ka walwalaan dowladihii kuwaan ka horreeyey tiitan ka horreysoo kale sanad iyo bar markay ka dhiman tahay iyo si daacadnimo leh dadka ula wadaagtay in aan doorasho qof iyo coda dalka ka dhici karin saas daraaddeedna soomaalidu ay ka tashato qaabka doorasho ay ku dhici karto waa negotiationka ama waa hadalka ku saabsan qaabka doorashada u dhacaysaa sanad iyo ziyaado qaatay afar bilood oo dheeraada yaa mandatekii weliba madaxileedkii raacday iyadoo sanad laga joogo aan doorashadiisa ku dhacaysa la ogeyn oo wax aragtiya oo doorasho ku saabsan aanan si jirin ninkii yiraahda ama qofkii xil haya yiraahda doorashada xilligeedaan qabanayna dee waa nin dadka inuu rabo inuu dadka lumiyo uusan run u sheegin haddii uu doonayo doorasho inuu qabto xilkuu rabo ahayo ama guddoomiye baarlamaan ama madaxweyne ama ra-isul wasaare ahaado waa inuu yimaadaa qorshihii dadka u caddaya saan yaan doorashadii ku qabanaynaa inna la yidhaahdo waaye taasaan la'nahay marka waxaan u haysanaa war aanan wax weyn aysan run ka ahayn haddii la yidhahdo doorasha xilligeeda la qabanayo balse annaga waxaan aaminsannahay ajandaha qarsan ayaa waxaa ah ajande ku darsi iyo muddo kororsi ah yaa hoosta ku duugan oo la qarinaya kaasna inuu soconaynin qof walbo soomaali ah ama qof walbo siyaasadda kulugle way garan kartaa waxaa muuqda in la abuuro bay-adii doorashada lagu geli lahaa kow oo ah dowladdu inay hubka iska dhigto dagaalka siyaasadeed ay ku hayso siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadda iyo maamul goboleed ay iska dayso sababtoo ah dadka saamiileyda siyaasadeed ee kala dhexeysa talada dalka waa iyaga xisbiyadeena siyaasadda iyo dowlad goboleedyada iyo iyo dadka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda laanteeda fulinta intaasoo dhan waxaa laga rabaa intay isku yimaadaan ay ka wada hadlaan doorashada qaabka ay ku dhici lahayd iyo hanaanka ugu habboon laakiin bay-adaas hadda ma abuurna waxaa abuuran bay-a colaadeed bay-a dagaal siyaasadeed bay-a uu kacsan yahay tension uu kacsan yahay oo dadku ay dhiilo ay jirta ayaa abuuran taas horta in la dejiyo kabacdina laga wada hadlo qaabka ay doorasho ay ku dhici kartaa annaga aan rabnaa